barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa waa arbaca koob iyo tobanka bisha maarj sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin baadiyinayaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed ee kenya ku dhaqan oo ka ganacsada sarifka lacagaha ee loo yaqaan forekska weli ma hayno wax khasaara ah oo diiwaan gashan ilaa iyo hadda oo dhinaca kenya ka jiro laakiin meelaha ugu badan oo sarrifka uu ka shaqeeyo sidaad ogtahay waa muqdisho iyo suuqyada turkiga labadaasaa ugu badan waxa hadda sarrifyada lacagaha qalaad ee onlineka ay aad uga shaqeeyaan waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno dhallinyarada ka soo qaxday dalka yeman ee ganacsiyada ka abuurtay magaalada laascaanood barnaamijka intuu socdana waxaan ka maqnayn
ciyaarihii iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladaha dunida ayaa isku dayaya inay qaadaan tallaabooyin wax looga qabanayo cudurka coronavirus kaasoo ilaa iyo bishii disembar markii uu bilowday ku dilayay in ka badan boqol iyo siddeed iyo toban kun oo qof ilaa iyo boqol iyo afar iyo toban dal viruskan oo loo yaqaano covid nteen ayaa markii ugu horreysay laga helay shiinaha halkaasoo saraakiisha ay sheegeen maantana in afar labaatan kiisoo cusub la helay iyadoo kororka uu muujinayo hoosudhac ku yimid halkii uu ku socday fayraskan gudaha dalka shiinaha haddana dalkaasi waxaa dowladdu ay goodoon gelisay magaalooyin dhowr ah si markaasi loo xakameeyo cudurkaas
suuqyada sarifka iyo saamiyada ee caalamka ayaa qiimo kala duwan ku waabariistay saaka oo arbaco ahayd iyadoo hoosu dhac laga arkayay suuqyada qaaradda eshiya halka kuwa yurubna korokac uu ka muuqday siladaha jabaan ayaa hoosu dhacay ku dhowaad boqolkiiba laba iyo badh halka suuqyada hong kong iyo shangaina lagu arkayay hoosu dhac wax ka yar boqolkiiba hal suuqyada lacagaha ee dalka britain ayaa kor u kacay kadib markii bangiyada dalkaasi ay qiimaha dulsaarka lacagaha ay ka jareen rubuc dollar sayladaha saamiyada ee jarmalka iyo faransiiska ayaa iyaguna korkac uu ka muuqday sayladaha caalamka ugu waaweyn ee sarifka iyo saamiyada ee maraykanka ku yaala ayaa iyagana laga warsugayaa saacadaha soo socda heerka ay ku bilowdaan
duur wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaen waa v o a ganacsiga sarifka online-ka ee forekska ayaa waxaa aada ugu sii badanayay gudaha bulshooyinka soomaalida ee geeska africa magaalada nairobi dhalinyaro badan ayaa shaqooyin ka sameeyay ganacsigan warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a khatar maxamuud xareed
bilihii u dambeeyey waxaa aad u sii xoogaysanayay ganacsiga online-ka ee ay ku lug leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaana sida sarifka online-ka ee loo yaqaano forekska kaasoo ay ka shaqaystaan dhallinyaro badan oo ku nool gudaha soomaaliya iyo dibaddaba dhallinyarada ka shaqeeya ganacsigan forekska ayaa isugu jira kuwa shaqaale ahaan uga shaqeeya ganacsigan iyo sidoo kale dhallinyaro kale oo maalgelin samaysa oo lacaga ku darsada ganacsigan forekska kuwaasoo lacaga badan ka faa'ida maxamed carab waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee maalgashaday ganacsigan forekska ee online-ka ee dalka kenya ka shaqaysta maxamed oo aad u ammaanay ganacsigan forekska ayaa iiga sheekeynaya sida uu ku aaminay inuu ganacsigan ku biiro oo uu lacag badan ku maalgeliyo dabcan waxaan ahay dadka dhallinyarada oo maalgashadaan ahay markaa maalgashanayana inta badan waxay ku xirneed in la iga dhaadhacsho waxaan inay wax oo faktuwaalo ay runa yihiin muddo adlisti oo hal sano ku dhowa iga dhaadhacsaneed oo dad saaxiibo aan shaqo wadaagnaha waxay dhihi jireen barnigow baashaan waa baa lagu kalsoon yahay la hubo inta transparensigeeda marka biliis soo gal kabacdii xog badan aruurin ka bacdi waxaa aad aan ugu sii qancay nin aan aad iskugu wanaagsanayn oo aan integritigiisa ana si fiican u aqaano si fiican igu sharxay marka kabacdina waan galay hadde mirahaydiina waan gurtay marka bahashan waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol dadka soomaliya say u maleeyaan ma ahan waa dagaal badanaa lagula jiraa oo waxaa waaye brobagando badanaa lagu wadaa laakiin tan waxaan isleeyahay waa tii dhallinyarada ka day lahayd inay ka joojin lahayd inay tahriibaan inay dadka sida xun u fakaro oo oo amniga lid ku ah inay galaan marka tan waxaan isleeyahay waa tii soomaaliya ku degi lahayd waayaan isleeyahay qofka dhallinyarada markuu doonayo inuu ku biiro ganacsigan onlineka gaar ahaana sarifkan onlineka muxuu dhaqaale u baahan yahay wallaahi runtii horta waxay ku xiran tahay saddex waxyaalood qofku wuu ku geli karaa marka qaar asagaa barta qofku intuu caada u bartayou akoon furanaya akoon marka furanaysa inta badan waxaa lagaga baahan yahay un aqoonsi inaa haysataa lagaga baahan yahay ama laysin iyo wax lamid ah si toosa marka brokerka aa markaas aad aad qabsanaysaa intaad akoonka furatid markaas adiga wax yaryar waa iskaga bilaabi kartaa laakiin inta badan waxaan kuu sheegi karaa lacagta badan iyo lacagta yar inta badan waxaa faa'iidadeedu aad u badan tahay lacagta badanay u badan tahay marka lacagaha yaryar adiga waa iskaga joogi kartaa inkamkaaga ama daily lifekaaga waad ka soo saaran kartaa laakiin lacag fiican oo wax soo saar loo la taaban karo adigana noloshaada wax ka bedeli karta haddaa rabtid waxawaaye waxay fiican tahay toban kun iyo wax ka badan inaad ku tijaabisid maxay ka faa'iidaan marka dhallinyarada ka shaqeeya adigoo kaleeto riyali lacagtu dabcan way kala duwan tahay dadka qaar waxay iskugu jiraan lacagta saddexa loo qaybinayaa adigu percentage aad leedahay oo flotation wax figsida inta badan dhaliwaal aas islaami kali lagu waafajiyaa oo mararka qaar waxay u sameeyaan raid ay ka duusho oo minimum ah iyo raid oo maximum ah iyo flotation intuu suuqa ku sabaynayo macnaha qofka marka suuqu fiican yahay oo flotationkiisa uu haa yahay waxaad ka rajaynaysaa maximum amount inuu kugu soo saaro marka qaarna wax is qaldan yihiina minimum amount aad ka rajaynaysaa marka flotationkaas oo aan fixed ka lahayn oo waxa xasan kuu dhiibanahay intaas iga soo saar inta badan kuma shaqeyno waxaan ku waxaan filanaa raid kala duwanaa raidkaas marka qofka asagaa ku xisaabsamaya investorka qofka ku shaqeynayo lacagta qabto agencyga soo xirtana asaga laftigiisa raid kale oo iska yar uu ku leeyahay qofka brokerka kalena lacagtiisa oo ku shaqeeyana asna raid uu leeyahay marka lacagtu inta badan way bad qabaysaa raidku hadduu yahay raid oo oo macquul ah laakiin markuu raidku over yahay suurtagal ma aha lacagtu inay riskigeedu oo aad u badbaadano inkastoo dhallinyarada ka shaqaysata ganacsigan for ekiska ee gudaha dalka soomaaliya ku nool ay bilihii lasoo dhaafay wajahayeen caqabado kala duwan haddana waxaa sidoo kale jira dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku nool sida dalka kenya kuwaasoo si dhib la-aan ah ugu shaqaysta ganacsigan haddaba ma jiraan caqabado ay la kulmaan dhallinyarada mihnadan ku shaqaysata ee gudaha dalka kenya ku nool su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed shaafici oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta sarifka online ee forokiska ee gudaha dalka kenya waa dhab waa jiraan waayadii lasoo dhaafayna baraha bulshada ayaaba aad looga dheehan karay kambaniyo ka shaqeeya sarifka oo muqdisho ka howlgala oo khasaaro badan ka soo wajahay dhallinyarada maalgashatay marka wuu jiraa khasaaro laakiin khasaaruhu hadda ma badna bishii hadda lasoo dhaafay keliya ayaa la isku raacay in uu jiro hal kambani oo khasaaro uu ku yimid kambanigaasna dabcan haddee dadka lacag badan baa kaga maqan kenya oo kale ka waran waa dhallinyaradu wax khasaaraa ma kala kulmaan maya weli ma hayno wax khasaaraa oo diiwaan gashan ilaa iyo hadda oo dhinacan kenya ka jiro laakiin meelaha ugu badan oo sarrifka uu ka shaqeeyo sidaad ogtahay waa muqdisho iyo suuqyada turkiga labadaasaa ugu badan waxa hadda sarrifyada lacagaha qalaad ee onlineka ay aada uga shaqeeyaan dhallinyarada ku shaqaysata mihnadan forekiska ayaa aaminsan inay jiraan dhallinyaro kale oo si khaldan u fahmay ganacsigan forekiska kuwaasoo lacago tiro badan u ballanqaada dadka macaamiishooda ah sida uu mar kale sharaxayo maxamed carab oo ah wiil dhallinyaro ah oo ganacsigan maalgashaday kana shaqaysta gudaha dalka kenya niyo inta badan waxay ku xiran tahay qofka ajensigaah dadka oo maalgashada lacagta ka qabanaya xirfadda uu isticmaalaya ku xiran tahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay khadar dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno waxaan idin soo qabanaynaa fanaaniinta safiya tusma iyo cabdiweli sayidka
ka dhaamiye miyay waayahaa qofka leh ee nafta iigu waraysataa
adaa weliyow qalbiga warmaha la dhaco jacayl naftayda waraabiye haddaana warkaaga helin miyan walwali kama
adaa wabiyada kalgacal wadaani igu soo dhuro weelkayga ka dhaamiye miyay waayahaa qof kale nafta iigu waraysataa
badan hadaa waagii baryada kayuu wajigaaga arag dhaguwedhaada maqal mankayga waxba u dhiman
waanadu waanadu ima deeqayda oo mar kale ma dhagaystaa ee wedhaada unbay naftan mar kasta u halataa
hadan hadaa waagii baryada dhayu wajigaaga arag dhaguwedhaada maqal mankayga waxba u dhiman
waanadu waanadu ima deeqayda oo mar kale ma dhagaystaa ee wedhaada unbay naftan mar kasta u halataa
calafka waynahaye intuu wakhtigeenu iman jacaylka wanaajiyo waxyeelada inooga dhow
calafka waynahaye intuu wakhtigeenu iman jacaylka wanaajiyo waxyeelada inuu fadhiyo
calafka waynahaye intuu wakhtigeenu iman jacaylka wanaajiyo waxyeelada inooga dhow
calafka waynahaye intuu wakhtigeenu iman jacaylka wanaajiyo waxyeelada inuu fadhiyo
ogow waxa jira dhiblow dadkaba labaday isku wacan xumaanu walaaqayo wanaaggooduba dhibo wareerka duula jecel
adaawacani kalgacal naftaan la wadaagayo xumaanta ka waaniye wanaaggeeniyo xiriirka inaa u iqahayga filan
ogow waxa jira dhiblow dadkaba labaday isku wacan xumaanu walaaqayo wanaaggooduba dhibo wareerka duula jecel
adaa wacani kalgacal naftaan la wadaagayo xumaanta ka waaniye wanaaggeeniyo xiriirka inaa wiiqahayda filan
intaa haddii aynu kaga soo gudubno halkaad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaana u diyaaraa jamaal axmed cusmaan
magaalada laascanood waxa ay ka mid tahay goobaha ay sida weyn ugu soo laabtay dhallinyaradii ka soo cararay cowlaadihii ka dhacay waddanka yemen iyo xeryaha qaxootiyada ku jira iyo kuwii ka dhigan jiray jaamacadaha waxay soo kordhiyeen xirfado cusub oo ay ka mid tahay cunno karin ay ku soo kordhiyeen magaalada iyo goobo ganacsi ah oo kala duwan cabdisalaan axmed madar waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii ka timid waddanka yemen waxa uu ka hirgeliyey magaalada laascanood gooba ugu talagalay inuu dhallinyarada kaga iibiyo waxyaabaha ay aadka u xiiseeyaan
lama horaan waa caws jilaal dalkaagu hooyo wax badan buu markaad ku nooshahay wax badan baad ku qabsan kartaa runaantii dalka markaan kusoo noqday waxaan kusoo kordhiyey ganacsi dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaya dalka kusoo noqdaan oo ay ganacsiyo cusub ay abuuraan runaantii ma aaminsani in dalka shaqala-aan ka jirto laakiinse waxaa aaminsanaya inay xirfad iyo mataqaanaa aysan dhalinyardu lahayn haddii dhalinyartu xirfad loo sameeyo inay ganacsiyo abuuri karaan oo dalku business ka jiro weliba fursaduhuna ay aada u badan yihiin oo dee marka loo eego waddamada kale waxaga fursado inay jaam yihiin oo fursadaba jireen oo qofka dhallinyarada ay adag tahay suu fursad ku helo haa cabdisalaam waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii waddanka yeman marka dagaaladu ka dhaceen iskaga yimid markaad isaga timaadeen oo laascaanoo timid oo kale bal nooga war runaantii iminka markaa dalka kusoo noqday wax badan baa isbedelay oo dalkii sidii hore ahaan jiray maaha iminka oo hadday tahay xagga mataqaanaa dhalinyarta empower loo sameeyo oo dee mataqaanaa fursado iyo isbedel badan baa dalka iminka jiro runaanti aad baan ugu farxay markaan dalka soo noqday waxaan rajeynayaa dhalinyarta iminka doonaysaa inay ka tagto dalka ama inay ganacsiga ka samaysto inuu dalku u baahan yahay fursado badan ay ka jiraan ay ka horumarin karaan nafsadooda iyo qoyskooga sidoo kale cabdiraxmaan xasan caawud waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsiga aqoonta fiican u leh waxaanu wax ka weydiinay dhallinyarada ka imanaysa waddanka yemen ee magaalada laascanood kusoo kordhisay ganacsiyada kala duwan cabdiraxmaan ayaa sharaxaya muhiimadda ay u leedahay dhallinyaradu inay ganacsiya furtaan gaar ahaana waxa uu ka hadlayaa dhallinyaradu markay kusoo laabato waddanka caqabadaha iyo waxyaabaha la kulma iyo inay u baahan yihiin sida ay talooyin dhanka ganacsiga u heli lahaayeen cabdikariin aad baa u mahadsan tahay marka koowaad ota ganacsigu aad buu fiican yahay gobolka dhalinyaro badan baa kusoo noqonaysa ha u badnaato dhalinyaro kasoo noqonaysa dalka yeman taasina waxay dhiirigelinaysaa dhalinyarada dalka joogta oo yacni waxay arkayaan dadkii qurbaha ka yimi sidoo kale dadka qurbaha ka yimi waxay kusoo kordhiyeen magaalada arrimo cusub oo yacni ganacsiga hore ka duwan oo yani xadaar kastaa miro sharaabada lagu shiido oo gobolka ku cusub xaar kastaa waxyaala loo yaqaan fast foodka oo gobolka gobolka ama gobolada dalka oo dhan ku cusub oo laga dhigaya dadka yemen ka yimi baa yani hawshan fuliya ama qabta dhalinyaradan oo kale dee ganacsiyada ay hirgeliyaan waxay keeneen in waxyaabaha cusub sidaad horeyba u sheegtay maxaa lagaga dayan karaana waxyaaba badan baa yani cabdikariin oo lagaga dayan karaa namber kow waa firfircooni iyo dad yani ganacsiga yani inay ganacsi sameyn dalkooda ka sameeyaan ah waxaa laga dayan karaa in ay wadankooda horumariyaan oo yani in qofkan dal leeyahay oo wadan hooyo leeyahay baa yani u cad dhalinyaradani qaarkood isumay dhigin inay wadan ka soo carareen oo ay barakac oo kale ama inay qaxooti yihiin oo kale hore ayay suuqa u galeen bal ka warra taas oo kale waa arrin aada u fiican oo yani waxay muujinaysaa dhalinyarada ka yimi qurbaha inay yihiin dhalinyaro yani leh higs qofka hadduu higs leeyahay yani dhulkas dhigi maayo oo xaarkasta dhalinyarada dalka oo jaamacadii ka baxay xataa uu ku leeyahay masar baan haystaa shaqana ma haysto ninkan qorbuu ka yimi qaxoonti buu ka yimi haddana qaxoontigii ismu sii qorin oo waxaa jira dad intay qaxoonti ka yimaadeen raadiye meelo qaxoontiya iyo barakacayaala dadkaas in badan dadka way ka duwan yihiin waxayna tusaale u noqonaysaa in qofka qurbaha ka yimi oo weliba qaxoonti ku tegay marka hore markuu dalka kusoo noqdo inuusan qaxoonti ahayn taana waxay dhiirigelinaysaa in dhalinyarada waxbarashada heerka sare leh inay ku daydaan iyagii soo laabashadoodu waxa ay tahay fursad aada u wanaagsan waxa ay keeneen xirfado ay kaga dayan karaan dhalinyaradii hore u joogtay magaalada laascanood iyagoona guud ahaan deegaanada soomaalida ay wada yimaadeen dad iyagoo xirfadaasi xambaarsan ugana faa'iideeyay bulshada qaybaheeda kala duwan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood aad buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdikariin cabdilaahi olol oo warbixintaasi ku eegayay dhallinyarada ka soo qaxday dalka yeman ee fursadaha ganacsi ka samaystay magaalada laascaanood waxaana u warramayay qaar ka mida dhallinyarada reer laascaanood oo ka warbixinayay waxyaabaha ay kaga dayan karaan dhallinyaradaasi soo qaxday haatan sidaan horeba idiinku sheegnay ciyaarihii ayaa idinku soo maqan waxaana u diyaara jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsan tahay zaara kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa shalay la dheelo kulmo ka tirsan champions leaguea oo wareegga lix tobanaad kooxo ayaa usii gudbay wareegga xiga ee sideedaad halka kuwo kalena ay boorsooyinkoodu ka xirxirteen kooxahaas waxaa ka mid ah ee haray shalay naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur oo guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga arbi lebzig oo saddex gool iyo waxba lagu awoodsanaaday hore naadiga tottenham gegadeeda gool waxba ayaa lagu soo awoodsanaaday marka labada lug laysku darana micnadu waxay tahay in tottenham afar gool iyo waxba lagu awoodsanaaday sidaas la mid a naadiga atlana ee dalkaasi talyaaniga ayaa ku durdurisay naadiga valencia ee dalka spain labada lug marka laisku daro siddeed iyo afar waxaa guusha ku raacday naadiga atlana oo afar iyo saddex ciyaar ku dhammaatay oo xiiso badneed gegada naadiga valencia shalay ku dhex martay labada kooxood oo naadiga atlanta ay guusha ku raacday hore naadiga kubadda cagta atlana ayaa afar gool usoo dhalisay iyadoo labada lug marka laisku darana afar iyo sideed ay ku dhammaatay oo naadiga atlana ay sii gudubtay tababaraha naadiga atlana wuxuu sheegay in guushaasi ay markaasi u hibeynayaan dhammaan taageerayaasha dalka talyaaniga iyo muwaadiniinta waddankaasi oo cudurka coronavirus oo ka mid a dalalka dhibaatada ku haya waddankaas maanta waxaa la ciyaari doonaa naadiga liverpool ayaa la dheeli doontaa naadiga atletico madrid kulankaasi lugtii hore oo gegada atletico madrid uu ka dhacay waxaa gooli waxba ku awtronaatay naadiga atletico madrid atletico madrid waxa ay dooneysaa in naadiga horyaalka difaacanaysa james leaga sanadkan ay koobkaasi ka reebto halka liverpoolna ay isku dayeyso inay kusii nagaato oo mar kale ay ku guuleysato waxaana gegada anfield ka dhici doona kulan xiiso badan caawa kulan dhici lahaa oo horyaalka dalka ingiriiska manchester city arsenal ayaa baqdinta laga qabo coronavirus darteed la baajiyey maanta ha yeeshee kulanka kale james league ayaa maanta dhici doona waxa uu yahay needyada b s g iyo brusha dortmond ee dalalka faransiiska iyo jarmalka laba gool iyo gool faa'iido waxaa wadata naadiga brusha dortmond oo gegadeeda hore ugu soo awodronaatay naadiga b s g b s g ayaa waxa ay dooneysaa in ay ka faa'iidaysato fursadda ah inay gurigeeda ku ciyaarayso islamar ahaantaasina ay ka badiso naadiga kubadda cagta ee brusha dortmond hase yeeshee la arki doono sida ay kulankaasi ku dhamaato natiijada ku dhamaato kulankaas ciyaaryahanada naadiga real madrid cartua oo goolka u qabta iyo marcelo oo dhinaca difaaca bidix ka ciyaara ayaa rajo aan wanaagsanayn laga muujinaya inay ciyaari karaan kulanka soo socda ee naadiga kubadda cagta ee real madrid la dheeli doonto naadiga manchester city lugta labaad wareega james liga todobiyotobanka bishan march waxaana ciyaareenadaasi ay yihiin kuwa dhaawaca real madrid ma aysan sheegin xilliga ay soo laaban doonaan lana arki doonee kulamo dhowr ah oo dhici lahaa ayaa taageerayaashii kasoo qaybgeli lahaa dartooda loo baajiyey taageerayaashii ayaa la baajiyey hayeeshee kulamadu ay dhici doonaan sidoo kale dalalka spain iyo faransiiska kulamada dhici doona ee laliigaha iyo ligue one faranska ayaa waxa ay noqon doonaan kuwo lagu ciyaaro iyadoo irdaha ay u xiran yihiin oo aan wax taageeraha kasoo qaybgeli doonin coronavirus darteed dalka talyaaniga guud ahaanba waa la joojiyey zeri aada wararka ingiriiskana naadigaasi kubadda cagta ee arsenal iyo manchester city oo maanta dhelin ahna waa la joojiyey waxyaabaha kusoo koray natiijooyinkan waa idiin soo gudbin doona xubinta ciyaaraha halkaas inuu joogto
aad buu mahadsan jamaal oo ciyaarahan la socodsiinayay haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa waxaa heestan wada qaadaya siteey qosol wanaag iyo aweys khamiis cabdalla heestaasi ayaananu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
gabaldhacmaageed la kortaa gacan kaleetaan ku jiraa kuuma garaa bikale iiga gudoon garaad lahaabe kaleetaan ku jiraa